kulanti wacaanoo wanaagsan dadka na dhegaysanayo meel kasta oo aada joogtaan halkani waa madasha sigistii oo alaaba aan idinka soo gudbino arrimaha siyaasadda soomaaliya khadka telefoonka isagoo muqdisho jooga waxaa noogu jira gaabta xildhibaan daahir amiin jesow oo aanu kala sheekaysan doono amaba aanu weydiin doono guud ahaan arrimaha siyaasadda ee haatan ka taagan dalka soomaaliya marka hore aan soo dhaweeyo xildhibaan daahir amiin jesow kusoo dhawow madasha sigis waan idin salaamayaa haddaad tihiin madasha muxuu ahay sigisti asadna suugale waan salaamayaa iyo dhammaan inta qadka ku jirta waana ku faraxsanahay runtii inaan siyaasadda dalkeena xiise aada u qabtiin aada iila soo xiriirtaan iyo inaad gaarsiisaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxa ay ay ka leeyihiin iyo fikirkooda iyo fikirka madaxdoodaba inay helaan aad baan ugu faraxsanahay asad naasuudi iyo madasha sigisti iyo dhammaan weriyayaasha xaraara iyo inta imaqleyso idan waad mahadsantay waa hagaag aan ku bilaabe xildhibaan daahir amiin jesow waxaa jirtay shirkii wadatashiga hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka oo beryihii u dambeeyey ka socday magaalooyinka kismaayo haatanna lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho waxaa go-aankii kama dambaysta ah ee uu soo jeediyey madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu noqday in lagu soo saleeyo doorashada xildhibaanada baarlamaanka nidaamka ah four point five aqalka sarena markaasi lagu soo dhiso maamul goboleedyada ergooyinka ay soo xulaan si kastaba ha noqotee nidaamkaasi ama go-aankaasi ugu dambeeyey maamulka puntland iyagu ay kasoo horjeesteen waanay biyo diideen guud ahaan aan ku weydiiyo su-aashayda four point five oo lagu soo xulo baarlamaanka ka xildhibaan ahaan daahir amiin jesow sidee u aragtaa
waxaan rabaa haddii aada wakti haysiin madasha sida ay ku bilaabatay iyo meesha hadda ay mareyso oo ah su-aashaada four point five ka inaan wax yar idin kor maro haddaad wakti isiisaan waxaad ogtihiin bishii toddobaad horaanteedii in baarlamaanka uu ra-iisal wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharme arke walaalkeena oo yimid oo yiri doorashadii two thousand six sixteenka ma qabsoomi karto muxuu ahaay cod iyo qof ma dhici karto doorasho ah si kale in loo dhigayo mooyaane sidaa daraaddeed baarlamaanka soomaaliyeed qaraar buu kasoo saaray qaraarkaas uu leeyahay awood waxaa ulahay baarlamaanka inuu ra-iisal wasaaraha yidhaahdo waktiga soo diyaari laakiin si loo helo shacabka soomaaliyeedna loo kalsooni geliyo baarlamaanka kaligiisna isigu koobin arrimaha muxuu ahaay mustaqbalka iyo masayirka dalka isigu koobin maadaama uu yahay baarlamaankii shacabka soomaaliyeed matalayay baarlamaankii ugu horeeyey ee burburkii dowladeenii dhexe kadib baarlamaanka samaysnay oo dowlad kumeel gaar aanan ahayn ka shaqeeyey waxay xildhibaanada soomaaliyeed garteen in madash madashan la la egmo laguna daro arimo muxuu ahaay guddiyo kala duwan sida civil society-ga gobolada muxuu dowlad goboleedyada meel gaarka ee dhisan iyo dhammaan qeybaha kala duwanaa bulshada oo xataa ay qeyb ka noqonayaan xildhibaanada soomaaliyeed taa ayaa keentay horta marka ugu hore madasha isxilqaan ay xildhibaanada soomaaliyeed isxilqaameen iyo eedka carar ay ka cararayaan in la yidhaahdo waxa iyaga ay doonayeen ayay wax ku salaysteen ayaa madasha dhashay wax heerar badan bay soo martay shirar badan bay soo qabatay waxaa madasha noo aheyd muxuu ahaay halbeeg noo aheyd in wada ogol wax walba ay ku dhammaadaan haddii ay wada ogol ku dhimaan waayaanna lagu soo celiyo baarlamaanka soomaaliyeed tii ugu dambeysay kismaayo waxba waa kusoo wada heshiin kari waayeen dowlad goboleedyadii kumeegaarka ahaa dalka ka jiray xaraare iyo iyo iyo walaalkay walaalahayga madashaba waxaan u sheegayaa sida dastuurkeena uu dhigaayo maanta dalka lagu dhaqo uu dhigaayo dowlad goboleedyada ruuxooda ayaa aqoonsi u baahnaa in la sameeyo baarlamaanka lahor keeno oo la aqoonsado annaga iyagoona aan weli kumeel gaarka ka bixin oo aan aqoonsi dhaba aanan helin ayaan u ogolaanay inayna seefkii dalka annagoo tixgelinayna xaaladda dalkeena uu ku sugan yahay in muxuu ahaay ay ka qayb qaataan maadaama wax noo ognay oo bilaawa ay yihiin taas marka wada ogol way ku keeni kari waayeen sii kismaayona way ku kala tageen tan hadda maanta ee shalay inta kusoo gabagabowdina idinkaaba idaacadaha iyo saxaafadda dhegeysanayay puntland waa waatan idaacadihii mudaharaadkii meel walba uu ka socdo muxuu ahay waxay soo jeediyeen in baarlamaanka federaalka baarlamaanka dhexe lagu qeybiyo deegaan lagu qeybiyo oo deegaanka ay ku yimaadiin si shacab shacabka soomaaliyeed matalaad dhaba ay ugu noqdaan oo xildhibaanka xilli markii loo yaraa xildhibaan meel hebel laga soo doortay la yidhaahdo sida aadba ku aragteen dalalka reer galbeedkii iyo meelaha deegaanada aad kusuganku yihiin maanta dowlad goboleedka muxuu ahaay baarlamaanka sare ee aqalka sarena iyadana sidoo kale sideed iyo tobanka gobol ee dalka inay ka yimaadiin ayay ahayd sideed iyo tobanka gobol waa kuwii sagaashan iyo kowda waa sida dastuurkeena uu dhigayo dastuurka qodobka toddobaatanaad hadda xilligan la joogo oo la dhiil hadlaayo waa jaban yahay sababta uu ku jaban yahayna waxa weye waxaa laleeyahay tirada qodobka toddobaatan iyo iyo iyo laba waayo farqadiisa xarafkiisa ba akriya haddii dastuurka aada haysatiin wuxuu leeyahay tirada iyo muxuu ahaay aqalka sare dowlad goboleedyada iyo gobolada si siman ayay u qaadanayaan hadda waxaana soo ay soo saareen maanta golaha wasiirada iyo iyo muxuu ahay wada wadashii aan aan ku dhammaanin muxuu ahay wada ogolka aan ku dhammaanin ee puntland ka baxday waxay ay soo saareen in lix dowlad goboleed ay iyaga aqoonsan yihiin lixdaas dowlad goboleed ay u tixdanayaan sideed xibnood saddex iyo saddex xibnoodna loogu darayo dowlad goboleedka somaliland iyo puntland loogu darayo marka qodobka asaga meeshaas wada sinaashadii gobol dowlad goboleedyada meesha wuu ka maqan yahay tan kale xaqiiqda dhabtaa waxa weeye masayrkii ummadda oo annagoo laba boqol iyo toddobaatan iyo shanna aan u babax dhigi kari wayne inay afar qof ama shan qof oo ay madaxweynihii iyo iyo ra-iisal wasaarihii ay ku jiraan iyo afar dowlad goboleed ee noo ogmay oo iyagaba qaarkood ay kumeel gaar yihiin oo aan baarlamaanka hore imaan inay ay ku heshiin waayaan oo ay dana shaksiyadeed meeshaas ay kasoo irbaxdana nasiib dara ay unoqoto tan ah four point five four point five baarlamaankan hadda jira ayaa ugu dambeeyey in four point five four point five lagu soo xulo wax marka dastuurka wuxuu leeyahay waxaad arki kartiin qodobka toddobaatan iyo iyo iyo afar fiiriya wuxuu leeyahay baarlamaanka federaalka wuxuu ku imaanayaa codka shacabka soomaaliyeed oo qarsoodiya weliba sidaas uu qoray oo qarsoodiya waxaa kale oo golaha golaha aqalka sarena sidoo kale wuxuu ku imaanayaa codka shacabka oo qarsoodi ah oo muxuu ahay ay ka ka imaanayaan gobolada sideed iyo tobanka gobol marka waxaad moodaa in dastuurkii dalka u yeelay la jibinayo laakiin anagu xildhibaanadaynu waxaan shalay waxaan soo saarnay qaraar baarlamaan qaraarkaas baarlamaanka wuxuu dhigayaa in la ilaaliyo in madasha ayna wax u dhimin midnimada ummadda soomaaliyeed ta aan diidaynaa waxaa weye tan maanta puntland ay ku dhawaaqday oo ah haddii aanan wada ogol aadna jirin wax nagala tashto oo aan taladii wax nagala siinin waa go-ynaa inay timaado wa waxaa weye midnimadii oo ogol waayo oo madasha burburis waxaa kale oo muhiim ah oo aan ugu dan lahayn somaliland maanta qofka ka imaanayo oo dowlad goboleedka yaa waaye maxamaraa laga qoraa ma waxaa laga qorayaa beledweynihii boosaasoiyo ibirow maa laga soo qoraa muxuu yahay ninka maanta istaagi kara oo dhihi kara anaa somaliland matala oo muxuu ahaay xildhibaankii deegaanka dowlad goboleedkaas ah dhihi kara yaa waay waxa weeye tan annaga waxaan u aragnaa ahedda ku dhaqaaqeen waxaan annaga oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shanna aan u beerdhigi wayne oo aan ummadda soomaaliyeed ugu nasteexayn oo dhaani bal waayahay haddaad soo heshiin kartiin waa ka bal arrintaan idinku soo celini mar haddii dowladda federaalkeed godaheedii fulinta ee wasiiradii iyo ra-isul wasaarihii iyo muxuu ahay dadkii hay-adii fulinta ay gaarsiin kari waayeen dalka doorasho waxaa muhiima xaraari iyo saaxiibadayda kaleba iyo muxuu ahay madashaba aan u sheegaya waxay tahay dalkeena wuxuu leeyahay guddiga doorashooyinka oo si aanan madaxweyne loo dooran aan u doorano xaqiiqda markaan ka hadlayo guddiga hawshiisa waa lala wareegay guddiga wax ruulahoy ay leeyihiin male waxaa la doonayaa waxa weeye in baarlamaankan baarlamaanka dhexe iyo kan sareba dowlad goboleedyada lagu soo xulo oo dana shaksiyadeed dad matalaya oo hadda anigu wax kaloo aan kumatali karin male caamiyaala oo dadka raacyaal u ah oo la keensado ayaa la doonaya waxaan idin sheegaya baarlamaanka labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta boqolkii shan waa b h d holder boqolkii labaatan ama afartan baan idhaahdo waa master degree inta kalena baj iyo waxay u badan yihiin dugsi sare xaqiiqa waxa la doonayana waxa weeye dad aan mas-uuliyaddii iyo badbaadadii qaranka aan ka shaqayn karin in la keeno marka ummadda soomaaliyeed aan udaynayna anagu hadda baarlamaanka ayna is ammaani mayno shaqo badan baan qabanay shaqada aan qabanay waxaa kamid a markii
adigoo raalli aan kaa kaa dhex galo eedda ayaad usoo jeedinaysaa in qodobka ugu horreeya dastuurka marka ugu horreysa la jebiyey ama lagu tuntay eedda labaad yaad usoo jeedinaysaa waad leedahay waxaa la doonayaa xildhibaanada baarlamaanka in lagu soo guro dad aan waxba kala ogeyn eedaha ayaad farta ku hada golaha waxa waxaan farta ku fiiqaynaa dadka masayrkii ummadda soomaaliyeed inay ku koobaan shan nin iyo lix nin oo oo fulinta ah iyo dhowr governer oo ka yimid gobolada inay masayrka ummadda soomaaliyeed ku koobaan oo ay xataa awoodi kari waayeen waa ku heshiin waynay waa kaa baarlamaankiiyo waan idinku soo celina kari waayey oo dalahooda si tooska uu abaaraya ayaan ku eedeynayna cid kaloon ku eedeynin male laakiin insha allahu siday iigu u dhigeen ma noqon doonta baarlamaankaa la keenaya baarlamaanka markii la keenana shaqada xaqa ee ummadda soomaaliya noo idmatiaan ka qabsanayna waayahay xildhibaan daahir amiin jeso haddii aad tihiin golaha baarlamaanku aad tihiin dadkii sharci dejiyaasha soomaaliya u fadhiyey maxaad ciyaarta u eeganaysaan oo aad u daawanaysaan iyadoo masiirkii ummadda soomaaliyeed ay sugaysay sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka in ay ay ka baxdo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ay soo martay oo si xora doorashooyin ay uga dhacaan waa maxay sababta aad u eeganaysaan puntland oo tidhi masiirku sida uu socdo dani noogma jirto ama xasan iyo kooxdiisa oo madaxweynaha ah oo leh sida puntland waddo dani noogma jirto idinku maxaad ciyaarta u daawanaysaan oo aad garta u geli weydeen ood u odhan weydeen baarlamaanka la hor keeno sidii dani ay ugu jirto ummadda soomaaliyeed si dhexdhexaada ayaan u eegeynaa taa maxaad uga soo bixi weyda
xaraare waad mahadsantahay horta marka ugu horeyso nin baa yiri hadda ka hor boqol iyo toban iyo afarta qur-aankaan aqaana ka akrisi maayo baa ka wey xaraare waxaan kuu sheegayaa lix bilood annagoo dhisan baarlamaankan ayaan waxaan sameynay sharcigii maamul samaynta gobolada haddii aad la socotiin oo articlaal boqol iyo lix iyo toban la yiraahdo maamulada gobolada lagu dhisaayo waxaas oo dhan maanta oo la joogo muddo hal labaatan cashe aan kasoo wareegin guddoomiye gobolaa wareegta lagu magacaabay annagana waxa aan rabnay waxa weeye in consularka la sameeyo gobolada la sameeyo kadib goboladii oo consularo leh ay usa tagaan oy dowlad goboleedyadii samaysmaan waxa aan doonayna anagu intaasay ahayd marka ummadii soomaaliyeed iyadaa haariya iyadaa degdegaysa iyadaa sharcigiisa fulinay sharcigu haddaan samayno fulin oo u baahan yahay firi waxaan samaynay hadda sharcigii asxaabtaan samaynay kii doorashooyinkaan samayn intaba guddiga hadda inta sharciyo hadda aan kuu sheegayo guddiga aan guddoomiye ku-xigeen ka ayaa sameeyey waxaan samaynay guddigii sharcigii lagu dhisaayo guddiga doorashooyinka waxaan samaynay oo baarlamaanka u ansixiyey waxaan samaynay oo aan haddii dowladda ay keeni waaysa aan annaga guddi professor jariile khayralaasi walaalkay waa ku alqabsanaya uu madax u yahay muxuu ahaay loo magacaabay oo atwas commitee la yiraahdo oo soo sameeyey sharcigii xisbiyada muxuu ahaay mar allaala markii baarlamaanka akrinka koowaad aan marsiinay ay golihii fulinta ra-isul wasaaraha uu soo codsaday in inbutkooda ay kusoo darsadaan oo loo soo celiyey waanu u celinay ilaa iyo hadda way nagu soo celina yihiin waa waxaa la geliyey xash baa la gisay oo qaanadaa lagu xertay marka dad ba aan doonayn fir inay doorasho hal cod iyo hal qofa ay ka dhacdo dalka aana doonaynin ayaa dalkii madaxa u noqday marka nasiib darro waaye annagu kaliga aynu fiiri annagu ma ma nihin askar ma nihin qoryo galabka noogu jiraan dadna masoo xerxerayno shacabka soomaaliyeed ala rabaa inay ay yidhahdaan war waaye aad xildhibaanadii ay lugta aad ugu dhadhantihiin oo sharciyadii la samayn lahaad u diidaysiin oo dadka shacabka ee xilka noo dhiibtay ruuxooda anagu hagardaamo weyn ayaan u aragnaa inay ay ku samaynayaan fuuturkooda iyo mustaqbalkooda sababtoo ah anigu ma haddii la diido sharciga dastuurkaan la diida caawadaan la joogo qodobka toddobaatan iyo labo ee dastuurkan wuu jaban yahay waadna akrin kartiin markii hadda conferencegana uu dhamaado ayaad akrin kartiin oo aad maaragtay aad aad dhihi kartiin alla ilaahay jason waa runtii waxa weeyaan xaqiiqda dhabta waxa weeye annaga fulin ma hayno golihii fulinta ayaa wax walba ku jiifo su-aal kale ku weydiiya daahir amiin jesow haddii arrinku sidaa yahay oo laydin garab maray oo laydin duudsiyey haddii aad tihiin xildhibaanadii sharciga u dejinayay ummadda soomaaliyeed shacabkii aad matalayseen maxaad u soo fadhiisan weydeen miidiyaha ama warbaahinta soomaalidu odhan weydeen waxa weeyaan lugtaa ka banaanka maanta wixii ka dambeeya annagu tala fara noguma jirto sharcigii waa nala baalmarinaya xukuumadda ayaa waxeeda iska wadata maxaad ummadda aad matashaan runta u sheegi weydeen ood ugu aaminsantihin
xaraaro horta wax iga sheegid badan ma leh idaaca ku xusbi saxaafadda kuma xusbi aniga iyo intii ilamid a waxaad ogeedeen laba iyo baarlamaanka ugu waaweyn muxuu ahaa maxaa cabdi yuusuf xildhibaan maxaa cabdi yuusuf iyo cabdi xaanshe cabdullaahi inay idaacadda tageen dalkan gacan nooguma jiro inay yidhaahdeen ee dad weriyaalo lagu xerxeray waad og tahay marka anaga war waa sheegnay warna laguma yaro waxa aad leedahay idaacadda maxaad ugu sheegi wayso warna waa daahir jeso oo maalin walba idaacadihii ay soo xiginayaan marka arrintaas dadaalkeeda waa sameyn laakiin in in in in maqal maqal lagu maqlo warka aan sheegayno kan hadda aan sheegaya ku ugu filan shacabka soomaaliyeed inay maqlaan mahadsanid aan ka gudubno shirkan hiiraan aan tagno ee lagu sameynayo gobolada laysku dareeyo shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan xildhibaan daahir amiin jeso waxaa jirta muran dib u dhigay in shirkaasi oo ragaadiyey in uu shirkaasi qabsoomo maxaad war noogu sheegi kartaa shirkaasi ka socday hiiraan sababta uu weli ula dhutinayo amaba uu gaabiska leeyahay maxaa jira
waad mahadsan tahay xaraade waxaan rabaa awalan shirkan maalintii muxuu ahaay bishii labaad iyo bishii shanaad aniga inta udhexaysa eeaan jeclahay ayaa warqadiisa afgaradka ee labadan gobol lasugu darayay ay muxuu ahay ay dawladda saxiixday saxiixaas isaga ah isaga ruuxiisa qaladahay waxay ahayd labada gobol inay iyaga delegation usu dirsadaan oo qaabka ay maamul u samaysanayaan ay isweydiiyaan ay ku heshiiyaan meelna caasimada hanoo noqoto meelna gogosha aan dhigano meel intaas baarlamankeena ha noqdo inay ku heshiiyaan kadib iyagoo wax ay isla ogol yihiin wax lagu muxuu ahaay ay golaha xakuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha u yimaadiinay intaana intaan la gaarin dawladda ayaa waxaa samaysay muxuu ahaay isku mehrin laba muxuu ahaay sidig camal ay isiigu xertay oo tiri idinka sidaa waa isku darsoomeysiin ogaad labadii guddoomiyaa loo yeeray waxaa la yidhi warqadaan saxiixa wax ay ku heshiiyeen midna ma laha dhawaaqii ugu horeeyey wuxuu ahaa in lagu heshiin kari waaye muxuu ahay ilan wax lagu soo wada hadlayo ma lehe inay ku heshiin kari waayeen muxuu ahay guddigii hagilahay shirka ee guddiga farsamada la yiraahdo way kasoo joogtay markii guddigaas ay ku heshiin kari waayeen ee si loo qaybiy la waayey waa laska daayey wasaaradda haddana waxay tiri kow iyo toban qof oo weliba dadka deegaanka aan u dhalina ayaan magacaabeynaa dadka deegaanka aan u dhalin sida loo kala badyahay ma yaqaanaan sida loo kala yaryahay ma yaqaanaan sida wax loo kala qaybsado ma yaqaanaan meesha marka ay tageen waa tay shaxis ka samaysteen waa tii johor lasiigu yimid madaxweynuhu uu yiri dahafar waayo shirka boqol qofaan aniga ruuxayga ka keenay muxuu ahaay hiiraan intaan aadeen ka keenay meeshii markii yimid ee la dahafur shaxdii ugu dambaysay hadda ay soo baxday si ayna ummadda soomaaliyeed kuqanxayn inay u qoreen marka wixii oo dhanba hade wuu kula tegay oo dadkii iska sii baxayaan oo diijab ou jiro oo faham la-aan ay jirto oo xataa wax qancinaya ayna jirin wax baa naga khaldamay waa toosinaynaa ayna jirin ayay meesha kusoo dhamaatay marka ilaa iyo hadda wax la dhisi oo dhanban ma laha waayahay qodob shirkaasi ku saabsan aan ku weydiiyo xildhibaan daahir amiin jeso waxaa jirta reer hiiraan odayaashoodu inay cabatin soo gudbiyeen cabatankaasina waxa ay go-aansadeen in shirar hoose ay dib u galaan waxa ugu weyn cabitinadooda in ay jirtay in shir hoose uu la galay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa reer hiiraan oo hoos ugu sheegay in marka hore ay iyagu iska leeyihiin jagada madaxweynaha marka labada gobol laysku daro waa reer hiiraane laakiin ay gadaal ka ogaadeen in madaxweynuhu wato nin lagu magacaabo faarax cabdiqaadir oo uu doonayo si siyaasada oo dadban inuu markaasi saaxadda siyaasadda ee labada gobol ee laysku darayo uu keeno oo uu madaxweyne uga dhigo arrintaa maxaad nooga bayaabin kartaa
walaal walaalle anigu madaxweyne nimu wasiyiinimaas wadaninba war uma haayo faarax cabdiqaadirna waa xildhibaan saaxiibkeya oo aan golaha federaalka ee baarlamaanka federaalka iskala tirsannahay waxaanse kuu sheegayaa nidaamka jirka loo wada waa uu egyahay nidaam dad lagu keensan karo waayo mar haddii shacabka soomaaliyeed oo u bisan inay wax dhigtaan ayaga aan wax loo la weydiinaynin oo aan doonayo in wax loo meeriyo la doonayo waa iska suurtagal in wax hoose ay iska jiraan laakiin aniga hadda boqol kiiba boqol waxaasaa jira ma dhihi karin madaxweynahana qofkaasas wataa ma dhihi karin waayo qofkaasaan wataa ima uusa oran marka waxaan rabaa oo keliya ummadda soomaaliyeed iyada ayaa masayirkeeda iskale dastuurka wuxuu dhigayaa dowlad goboleedyada qaabka loo dhisaayo in loo raaco dastuurka wuxuu leeyahay dowlad qodobka afartan iyo sagaalaad dowlad goboleedyada marka la dhisaayo ka wada hadlaya aayahood dadka kan waa dad weliba hiiraan iyo shabeellada dhexa waa dad reer nabadeeda waa dad maslaxad jecel waa dad muti iyo hal abuur leh oo haddii lasu daayo laga yaabaa inay wax fiican ay ka dhashaan laakiin loo madeeyo oo ay faragelin badan mahadsan waa hagaag weli halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa madasha sigistii oo alab aan idinka soo gudbino arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaa dhinaca xidhiirinta noo qaabilsan asadna suudi waxaana marti noogu ahaa galabta xildhibaan daahir amiin jesow oo isagu markaasi arrimaha guud ee siyaasadda soomaaliya aanu ka wareysanayno aan mar kale ku noqona su-aalaheeni xildhibaan daahir amiin jesow cadde dhowaan waxaa jirtay in kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen meel xero ah oo ciidamada kenya ay ka deganaayeen ceelcadde rag badan ay ku laayeen qaarkoodna ayba kaxaysteen arrintaasi waxa ay ka cadhisiisay dowladda kenya dabeetana waxa ay la yimaadeen diyaarado iyo ciidamo iyo madaafiic waxaa la sheegaya in dad aada u fara badan oo ceelcadde ku noolaa in la laayay oo ciidamada kenya ay madaafiic iyo diyaaradaba ku laayeen shalay waxa aada soo saartay arrin aad kaga xun tahay ama aad ku dhaliilaysid in ay ahayd dhibaato weyn oo halkaasi ka dhacday oo markaasi ummadda soomaaliyeedna aada u tacsiyadeynaysay adigoo ah daahir amiin jesow ku-xigeenka guddoomiyaha ee dhinaca arrimaha gudaha u qaabilsan amaba amniga u qaabilsan baarlamaanka soomaaliya miyaanay ahayn ciyi waa ka beriyey tacsida aad shalay soo jeedinaysid iyadoo wiig ka hor dad aada u fara badan la laayay maxaad odhan lahay
waad mahadsan tahay walaale horta marka ugu horeysa laasimada tu hore iyo tudaba way leedahay maantanaatanaha dada laayahooya tacsina ma daaho ninkeeda daaha la yihahdaa anigu safar waxaan ku maqnaay hiiraan iyo shabeellada dhexa ah ayaan ku maqnaay hadda habeen hore ayaan soo galay markaan soo galna guddiga arrimaha gudaha waa fadhiisiiyey waataad aragteen oo aan baaqa iyo iyo tacsida aan kasoo saarnay aad iyo aad baan ugu xunnahay horeyaan kugu sheegay anigoo askari miihi qori garabkayga kuma jiro haddii xataa aan meel aadayo waxaa scoot in lii sameeyo oo dawladda meel igeyso oo golihii fulinta ay ii fududeeyaan moogi qof kaligiis meel tigi kara xaaladda waddankeenna loo ladinka sheekaymaa laakiin waa wax aan ka xunnahay hadda ka hor xadka markii laisku qabsaday waa tagnay guddiga arrimaha gudaha dadow u diray waa loola fududeeyey oo ra-isul wasaaraha iyo iyo iyo wasiirkii gaashaandhiga ayaa loo fududeeyey waa tiin xaqiiq baarista aan ku samayna oo aan soo ogaanay wixii jira xaqiiqa tanna inaan tagno waa jecelnahay haddii aynu suurto gasho wax loo fududeeya aan aragno dhulka waa ka xiran yahay oo hadda sidii la rabo qofka meeshii rabo uuma tegi karo oo taas idinkaaba hadda maanta aan idinla sheegayn laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ka xunnahay waxa dhacay shacab waxay geysteen dad oo munaafiqiin ah oo ilaahay ka fogtay oo shacabkaayniba horey u laynaayo oo maalin dhowata liidar ay ku dhigeen aada ogtahay in maanta muxuu ahaay waxay dhib ay u geysteen xeelcadda shan iyo tobankii bishii bishaan ciidamada kenya ay ku weerareen in shacabkaayna looga aargito oo weliba haddana dawlad aan dirisnahay ay soomaaliya kala qabiilaysay tiraahdaa qabiil hebel ayaa afududeeyay dhibkii ciidankayna ku dhacay wax laga xumaado waayo qof kastoo muwaadina oo diid soomaalinimo oo ku jirtana wuu ku xumaanaya waana ka xumaaya weli ilaa in deegaanka aan la tegin dadka dhibaatada gaartay la ogaanin xoolaha la-day iyo dadka la-day iyo dhiig joojin inaan loo sameynin xataasna aan daawo loo geynin aad iyo aadaan arrintaas uga xumahay wallahi marka wallahi baan ku marayaa marka ana su-aasha aada u weydiinayso xaajayda anigu way taagan tahay kulley ilaahay subxaana watacaala yaqaan arrintaas iyada waa yahay su-aasheeda kale waxa weeyaan daahir amiin isla su-aashaasi bay ku xidhan tahay waxaana weeyaan su-aashu dawladda kenya oo afkeeda ka tiraahda waxaanu ishaynaa oo aan ku aargudanaynaa beesha lagu magacaabo mareexaan markaad xildhibaanadii ummadda soomaaliyeed ee shacabkooda matali aad tihiin maxaad dareentaan markaad hadalkaas oo kale idaacadahaad ka dhegaysateen dareenkaagu waan kuu sheegay waxa waan kuu sheegay dareenkaygu mid caadi e maaha waxaa iiga rooneed inta su-aal aad weydiinaysa tan inaad ii tilaabisa waayo horyaan uga hadlay waan jeclahay sababtoo ah waa waxaan maanta aan wax ka qaban karin wax ii fududaynayo oo xataa igeyn kara ayna jirin anigana de waa kuu sheega anigu ma qarinaayo dalkeena tabarta jirta awgeed ayaanan meel walba utegi karin oo aan shaqada aan leeyahay aanu gudin karin haddaanan iskotelin oo aanan ii fududayn waayo kan kinyaatiga dilaya ee dadkayga looga aasanaya aniga ruuxayga idhaafi ma marka walaale waa waa ka xumahay wax arrin aan aad uga xumahay waayo arrinta ka dhacday gado ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay arrintaas iyadaa arrintaas iyadaa waa taariikh furmaysa dawladda aan dariska nahay oo kenyana waxaan leenahay dhib hadduu idin gaari waxaa idin geysta kuwii liido qarxiyey ma aha shacabka ceel cabid degan iyo shacabka gada daafihiisa xoolaha ku daaqsanaya ma aha waxaana hubaal ah taariikh furmaysa ay noqonaysaa oo daris wanaagnimada gelayso haddii aanan arrintaas waa dawladda kenya iyada ruuxeeda ay apologize ka bixinin oo ay raaligelin ka bixinin oo ayna ka joojin raaligelinta waxaa nooga daray inay ka joojiso inay ka joojiso waayo annaga ciida ciidankeeda lalahay waa u daqanaynaa laakiin annaga kuhayna inay u daqan waysaa waa nasiib darro iyo dris xumonimabay noqonaysaa arrintaas
madaxweynihii dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu tegey eldoret isagoo markaasi tacsi u tegey in askartii kaga dhimatay dawladda kenya isla eel cadde uu markaasi uga soo tacsideeyo internetka daahir amiino waxaa maalmahan u dambeeyey kusoo qulqulayay sawirro muujinaya waxyaaba aan hore looga baran madaxweyneyaashii hore u samaray soomaaliya waxaana weyn haddii aan si fiican kugu qeexo adaga iyo dadkiina dhegaysanayaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u rukuucsan ama hoos u foorarsaday isagoo ixtiraamaya naxash mayd uu ku jiro nin askariya oo kenyatia oo eel cadde markaasi ku dhintay amaba lagu dilay ka xildhibaan ahaan ka ummadda soomaaliyeed caadada noocaas oo kale ah oo madaxweynihiini oo idin matelayay uu sameeyo saameyn ma idinku leedahay oo ceebteeda idinkuna ma leedihin
horta marka ugu horeysa madaxweynaha waa waxaad ogaataa shaksi anoo kale ah oo uun xilka u haayo un aan ku kala duwannahay waayo su-aashaas inay qaldan tahay inay saxan tahay in asaga la weydiiyo ayay ku habboon tahay laakiin aniga waxaan kasoo qabsanayaa tacsida uu u tegay xaggaas kolley anigu haddaan madaxweyne ahaan lahaa diyaaradan qaadan lahay waxaana tegi lahay cadda dadka ceelcaddaana la kulmi lahay markaa kadib waxay sii qabtan
aad baad umahadsan tahay si kooban inagoo waktiga ka faaidaysanayna xildhibaan daahir amiin jesow maxaad rajo ummadda soomaalida sheegi lahayd doorashooyin xor ah oo one man one vote ayay ma dhici karaan baad is leedahay mise weli fari kama qodnaa si kooban
doorasho xura way dhici kartaa haddii daacad laga noqdo haddii daacad laga noqdo iga dhabaysa hadalka aan ku leeyahay doorasho dhaba way dhici kartaa lix bilood ka dhiman ayay ku dhici kartaa doorasho xura haddii daacad laga noqdo oo shuruucda ay aan ka sugayna ay nimankan keenaan oo ay hoosta gisteen golaha fulinta ay soo gudbiyaan oo sharcigii doorashada ay soo gudbiyaan kii diiwaangelinta ay soo gudbiyaan kii asxaabta ay soo gudbiyaan oo ay sharci shuruucdaas kan fadhigan baarlamaanka ay hor keenaan way dhici kartaa laakiin muuqaalka ii muuqdaa lama rabo taa waxaa la rabaa wax lasoo dhoobdhoobtay oo two thousand sixka nin walba shaatigii asaga la ekaayo uu talanayo marka anagu anagu shaati tilimayna xilka ilaaha bixiya ilaah baana qaada anigoo nin dhalinyaraha ayoo aqoon-yahana ayaan galay baarlamaan kiyan kan iyo kii ka horreyba berrina waxaan hubaa inaan soo noqonayo laakiin hal shay aan kuu sheega ma talanaayo shaati ilaa dadkayga calooshiisa ay banaanka yeelaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed in lagu wada shaqeeyo ayaan jeclahay oo wax walba ka toor aan ka doorbidaya shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay shacabow isha fur dalkeena maanta khatar buu ku sugan yahay khatartu dalkeena uu ku sugan yahay ma aha wuxuu jaasow iyo laba boqol iyo todobaatan iyo shantan xildhibaan ay ka badbaadin karaan tahdiidka ay beesha caalamka ku hayso baarlamaankiina arka sababtoo isboolarkaas noqonayay muxuu ahay mushaar mushaar ma helaysiin muxuu ahay shaqaalaha rayidka mushaarka laga goosanaa tahdiid dhab ah ayay ku hayaan beesha caalamka ama qaramada midoobay muxuu ahay xafiiskeeda ay kula yihiin halkan amisomaa laga goosanaya mushaarka ay ka baxaya adeerow inta ay tahdiidka ku samaynayeen waxaan aaminsanahay aniga daahir jeso hadday kumora sameeyaan guusha ugu weyne soomaaliga soo ayatay ay noqon lahayd sababtoo hadday amisom mushaar ka goostaan ay baxaano ciidankayna isku kasha samaynaayo hadday annaga mushaarka naga goostaan iyo shaqaalaha rayidka iyo balaayo dhan iyo tasiilaadki iyo balaayada ay sheegaya ay goostaan isku tashi shacab aan samaynaynaa dhexdaan xirinaynaa lix bilood todoba bilood oo aan baahi ku shaqeeya dalkaygaa u baahan aan kusoo dhex bartay aan wax ku bartay ayaa ii baahan marka waxaa hubaala haddii tahdiidaadka la samaynayo shacabka soomaaliyeed ay dhahaan jahas hadda ku dhaqaaq loogana bax waddankayna tomorrow waa aqaanaa anigu toban iyo sagaal sana anoo jira aan aan aan aan aan aan aan aan qurbo galay tomorrow waa warqadiigoo lacagaha imanayn oo aan warqadaa dhahay marka annaga taadiidaadna ma qaadanayno baarlamaankiinaan nahay idinkana waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inayna iska ay garab taagaan ayaan rabnaa xildhibaan daahir amiin jesow ma laydin haystaa waa ku maqla isagoon isagoon madax banaantiin maxaad odhanay
aniga arag aniga- aniga aragtidayda siyaasadda siyaasadda uma madax banaani waaya aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan daahir amiin jesow oo isagu maanta marti noogu ahaa madasha sigistii oo ah laabaan daawadayaal ama dhegeystayaal ba idinka soo gudbino arrimaha siyaasadda soomaaliya aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xildhibaan daahir amiin jesow
salaam mudan walaal